wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay tababar ku saabsan barnaamijka marwo caafimaad oo ah mashruuc lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee bulshada gaar ahaan haweenka iyo caruurta barnaamijka oo lagu tababarayo gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa la filayaa inuu xoojiyo adeegyada caafimaad ee deegaanada fogfog ee jubbaland kaasoo socon doona muddo soddon iyo shan beri ah furitaanka tababarka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ugu horeyn tababarka iyo waxa lagu baranayo waxaa ka warbixiyey isku duwaha barnaamijka marwo caafimaad ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdiraxmaan ibraahim hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa waxaan maanta rabnaa inaan furno trainingkii face one korti tiri mashruucii marwo caafimaad oo muddo badan aan soo qorsheynaynay ayaa maanta waxaa diyaar yahay inaan ka daafurno afar degmo oo ka mid ah degmooyinka ee kismaayo isniintana aan ka daafuri doono hal degmo oo dhiman hadduu rabbi idmo insha allahu tacaala mashruucan iyo gabdhahan oo la tareengarayn doono muddo soddon iyo shan beri ah fayska koowaad fayska labaadna la tareengarayn doono muddo afartan beri ah hadduu rabbi idmo insha allahu tacaala qorshaha aan qorsheyno oo ah in fayska koowaad aan bilowno maanta oo ay ku aadan tahay koo iyo labaatankii bishii lixaad uuna training-ka socon doono ilaa soddon iyo kowda bisha julaay kadibna ay gabdhaha ay aadi doonaan practice iyo inay sameeyaan household registration faceka labaadna la iskaga iman doono august dhexdeeda kadibna ay afartan beri lasoo xareyn doono gabdhahaasoo aan qorsheynay inay si regulary ah ay uga shaqayn doonaan xarumihii laga soo salagtigareeyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas oo daafuray tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan u leeyahay caafimaadka bulshada jubbaland muhiimadda ay leedahay gabadh xaafad ka timid tuulo ka timid meeshii ay joogtay la rabo inay gaadhsiiso wacyigelin caafimaad oo dhab ah iyo daaweyn dhab ah iyo baahida caafimaadka runtii inay u sharaxdo dadka qof caafimaad qaba maskax caafimaad qaba ka timaada marka waxaan rabaa in laydinku celceliyo aqoontiina inaad dadka uga faa'iidaysan kosokow muhiimadda aada bulshada u leedihiin wax la soo koobi kara maaha wax la qiyaasi kara maaha qofka tuuladiisii naga caawiyey oo naga caawiyey inuu caafimaadka dadka gaadhsiiyo daaweynta gaadhsiiyo nutritionka gaadhsiiyo baahida caafimaad u sharaxa dadka meeshaa jooga qof sahlan maaha macnaha tababar yar oo laydin siiye ha u qaadanina mas-uuliyad baa laydin saaraya mas-uuliyad weyn oo ah meeshii aad ka timid iyo xaafadda aad degan tahay iyo meesha laguu xil saaro inaysan u baahan wacyigeliyo kale ood wixii ay u baahnaayeenna gaadhsiiso waxaad qaban weydana soo gaadhsiin karto institutionistkii ku shaqada lahaa oo aad dhihi karto warbixinta marka lagu yidhaahdo ken waxaasaa meesha ka jira waxaas waan qaban karnaa waxaas ma qaban karno baahidaasaa jirta aada baad muhiim ugu tihiin bulshada aad ka timaadeen waxaan rajaynayaa oon idinka codsanayaa idinkuna ka faa'iidaysta oo waxbarashada laydin siin doono ka faa'iidaysta waxaan umalaynaya hadda shan degmaa maanta la furayaa degmooyin kale jubbalandna way u baahan yihiin insha allahu tacaala hadda fayskan saddexaad markuu dhammaado haddii ay suuragal tahay waxaa la rabaa tuulo kasta haddii loo baahdo oo muhiim noqoto adigu degmooyinka kale aysan gaadhin tababarkaasi inaad noqotaan dadka gaadhsiiye